hadda sharciga doorashada waan ku dadaalinaa in runtii laga gaarsiiyo walow halka baarlamaanka u gudbiyo oo ah akrin koowaad akrin labaad akrin saddexaad laga yaabo wakti inuu noo saamixi waayey in aan taas aan ka gaarsi laakiin waxaan rajaynayaa gudoomayahan ku yimaado waa kawada fadhiisanaynaa bal sidii taas loo dadejin karo haddaan ka gaarsiin karno waa samayna laakiin waxaa muhiima hadda annaga waxaan samaynay qorshe labada kun iyo labaatanka ah laakiin weli xataa gobolada nima inaan wadaagin waan rajaynaynaa madasha soo socota ee ee leadershipka ah in nila ku casuum oo yani fakar laga qaato habkeeda sida qorsheyn lahaa labada kun labaatanka sidii loo gaarsiin lahaa dalkan halka falaco haddaana dadka gaabska ku jira aan yani maaragtay israkeedin waxaa adkaanaysa beri doorasho guud inay dalkaan ka dhaco marka waxaa laydin ka rabaa runtii wacyigelin gobol kasta iyo deegaan kasta oo dalkan ka tirsan in la gaarsiiyo waxa labada kun iyo labaatanka loo baahanahay mar alaa marka aan isku raacno wacyigelin aad u baahad weyn runtii in laga shaqeeyo sidii loo gaarsiin lahaa deegaanada gobolada yani civil education waxaan waxa ay yihiin dadku sida doorashada loo galayo dadkiiba markaas yani ka maaragtay fahamsan in sharciyadii la aqoonsanaya